jamhuuriyadda la magacbaxday somalilan ayaa waxa ay sheegeen inay qabteen lix qof oo ay laba soomaali yihiin oo ay ku eedeeyeen inay macdan si sharci darro ah uga raadsanayeen deegaankaasi wasiirka gaashaandhigga ah ee somalilan ayaa arrintaasi xaqiijiyey wariyahayaga magaalada hargeysa sahre ciidla nuur ayaa warkan magaalada hargeysa nooga soo dirtay ka soo baxay xafiiska wasiirka gaashaandhigga somalilan ayaa daboolka ka qaaday in lix qof oo laba ka midahi yihiin ajaanib u kala dhashay dalalka shiinaha iyo yeman oo ay weeliyaan afar soomaali oo sida la sheegay kasoo jeeda maamul goboleedka puntland goor dhoweyd la keenay magaalada ceerigaabo kadib markii ay ciidamada somalilan gacanta kusoo dhigeen iyaga oo ku sugan duleedka degmada laasqoray lixda nin oo sida la sheegay watay gaadhi seerafa ayay ciidamada somalilan ee ku sugan gaasi laas qoray gacanta ku soo dhigeen iyada oo sidaa ay maamulka wasaaradda gaashaandhigga somalilan ku eedeeyeen inay xuduudda somalilan si sharci darro ah uga guranayeen macdano sida uu wasiirka difaaca somalilan cabdilaahi cali ibraahim fiyow eeda u sheegayna lagu arkayey caddaymo la xidhiidha howlaha macdanta waa dad soo galay xuduudaas gudahooda ilaa sagaashan kilomitr bay kasoo galeen marka kolley jeebabkooda ayaa waa laga helay dhigxaan iyo kolley qalba waxyaala ay urursadeen baa laga helay eedaysanayaashan ayaa galabnimadii maanta kolayo ciidama ah oo uu horkacayo taliyaha ciidamada somalilan ee laasqoray genaraal maxamed saalax jaamac tusbaxle loo soo galbiyey dhinaca magaalada ceerigaabo waxaana ay hadda ku sugan yihiin xarunta taliska dhexe ee magaaladaasi ceerigaabo waxaana guddoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag cabdilcasiis xasan siciid oo khadka telefoonka ee magaaladaasi kula xidhiidhay uu ii sheegay inay ku guda jiraan howlo baadhitaan haddaba warkaasi ka duwan ayaa ka soo baxay dhinaca puntland maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay sheegeen in laba nin oo ajnebiga iyo afar soomaali ah oy ku tuunsanaayeen inay hub soo geliyeen puntland ay ka soo baxsadeen una soo gudbeen dhinaca somalilan sida warkani uu noogu soo diray wariyaheenna cabduqaadir maxamed nuno maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay ciidamo ku saareen rag soomaaliya ajnabi isugu jira kuwaasi oo ay ogaadeen inay dhaqdhaqaaq ka wadeen degmada laasqoray ee gobolka sanaag wasiiru dowlaha amniga iyo madaxtooyada ee puntland jaamac xirsi faarax oo u warramay v o a ayaa sheegay in ragga ajnabiga ah ay u kala dhasheen carab iyo eeshiyaan wasiirku wuxuu sheegay in raggaasi ay u baxsadeen dhinaca degmada ceerigaabo ee gobolka sanaag hase yeeshee ay soo qabteen hub uu ku xidhiiriyey in raggaasi ajnabiga ay lug ku lahaayeen hubkaasi waa hub noocyo badan isugu jira kuwa qarxa buu leeyahay kuwa garabka lagu qaato iyo kuwa sida caadiga loo qaataba waxaa ku lugla nimankan munaadayadan lug bay ku leeyihiin nimankana cadaankana qayb bay ku leeyihiin taariib ahaan baa lagu soo dejiyey wasiirku wuxuu sheegay in ragga ajnabiga ah aysan wax hawl ah oo dhinaca shidaal baarista ka wadin deegaamada puntland